Maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo Kaaladawa, ku-xigeenadiis iyo waliba taliska degmada Hodan, waliba jidad horle iyo ku furena waaxda Oktoobar gaar ahaan laanta ku tirsan degmada Hodan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan iyo maamulka degmada Hodan yaa bulshada la hadalay iyagoo markaasi inka digi inay la dhisana jidadka.
maanta waxaan taagannahay waaxda oktoobar laanta bosniya annagoo fulinaynaa awaamiirta madaxda gobolka banaadir ugu horreeya guddoomiyaha gobolka hana duqa magaalada muqdisho iyo madaxda qaranka waxaan fulinnay waddooyin badan oo waaxda oktoobar la- gaar ahaan laanta bosniya waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmadan inaan u farno kana codsanno inay nala ilaaliyaan habsami socodka shaqada maadaama waddooyin la dhistay hadduu daba ka dhisan yahay xataa annaga waxaan fulinaynaa in waddadii danta guud ahayd in in muxuu ahaye ah, la nadiifiyo hadduu daba ka dhisan yahayna waa duminaynaa qof kastow mitirka adiga aa leedaha ku ekaaw annagoo saacad kasta halkaas hayeegan oganahay laga soo bilaaba dabkii laa ex controla mas-uuliyaddeedana saaran tahay oo dhirira iyo ballac ah waxaan codsanaynaa markaas qof kastow mitirka aa ku jirto intaan lagu soo gaarin annagoo fulinaynaa amaamiirtii gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka aana duqa magaalada muqdisho ay nooga codsadeen inaan furno waddooyin waa u jeedaan guryaha meeshaan soo gala waddooyinka ayaa lagu dumiyey Een, waana naga go'an tahay ilaa aan ka dhammaynayno xaafaddan inaan ku jirno ma yeelayno guri waddada si sharci darra ah ku yimid ma yeeli doonno waa fulinaynaa amaamiirtaas waa furaynaa waad u jeeddaan tusaalaha waxaa idinkugu filan maalmo dhoweyd xaafaddan waxaa ku soo badatay in ee, dabka ka kaca waxaa la waayey meel dabkii laga galo xaafaddan hadda waa sonakey sonakey qaybo ka mida meydka xataa lagama qaadi karo aduu waxaa iska sheegay in waddo loo mare eh waa u mahad celinaynaa dadka deegaankan waa u mahad celinaynaa guddiga culummada waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha waaxda octoobar sida ay isku soo abaabuleen annaguna aan amaamiirta aan u fulinay waa u jeedaan guryo sharci darraa in la dumiyey hadduu dabaq yahay hadduu fillo yahay hadduu jiingad yahay intaba waa duminaynaa waddo iyo jid waa kii soo horreeyey waddo iyo guri waa tii soo horreeyey kii soo horreeyey un baana halkan ku hari doona amaamiirtaas waxaan ka codsanaynaa dadka xaafaddan inay u hoggaansamaan waa shaqadana waa socon doontaa guryo badan oo dhisanay ku imaan doontaa kuwo badanaan hadda duminay kuwana waa dumi doonaa waddadanna waxaan rabnaa marka u dambaysa inaan interlock ka dhigno